haatanna kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaan alaba dhegeystayaasha ugu soo gudbina dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee toddobaadkan ay idaacadda v o da baahisay haddii ay ahaan lahayn barnaamijyo iyo warbixinna intuba toddobaadkan waxaa ciidamada dowladda soomaaliya ay xireen waddooyin dhowr ah oo magaalada muqdisho ku yaalla si ay amniga u sugaan taliska ciidamada biliiska soomaaliyeed ayaa sheegay in magaalada muqdisho uu soo galay gaari ay sheegeen in waxyaabaha qarxa laga soo bixiyey ayna dadku ka feejignaadaan iyadoo taa ay jirto ayaa habeenkii jimcuhu soo gelayey waxa uu qarax ka dhacay agaarka xarunta dugsiga tababarka ciidamada biliiska general kaahiye degmada xamarjajab halkaasoo amnigeeda aad loo adkeeyo waxaana goobta ku dhaawacmay siddeed qof sida ay saraakiisha ciidamada biliisku ay sheegeen arrintaasi oo tuhun aad u weyn dhalisay ayaa waxa ay ciidanku sheegeen inay nabadgelyadu adkeyn doonaan wasiirada arrimaha dibadda soomaaliya iyo kenya ayaa toddobaadkan wadahadallo ku yeeshay magaalada nairobi ee waddanka kenya wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad ayaa v o eeda u sheegay in isaga iyo monika juma oo ah dhiggiisa dalka kenya ay isku raaceen in la soo celiyo xidhiirhkii diblomaasiyadeed ee labada dal ka dhexeeyey waxa uu sidoo kale sheegay in labada safiir ee labada waddan ee hore loo kala qaatay ay dib ugu laaban doonaan magaalooyinka nairobi iyo muqdisho falastiin axmed iimaan ayuu toddobaadkan la hadlay danjire axmed ciise cawad oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya kulanku wuxuu ku yimid codkii ka yimid kenyaanka inaanu saragno annaguna aanu ogolaanay maanta ayaan ku kulanay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda waxaan ka wada hadalay isfahan la-aantii jirtay dhowaan waxaanuna isla fahamnay inay tahay in isfaham la-aantaas ahay nasiib daro ayna tahay in laga gudbo inaanu nahay laba dalo walaalo ah saaxiibo ah aan kala go-in dantoodu aada isugu xiran tahay sidaas ayaanu ku heshinaya in safiiradii dib ay ugu soo noqdaan goobahoodii intaasa ugu waaweynaa waxaan kaloo kala hadalay wasiiradda cabashooyin ka imaanaya sharikadaha isgaarsiinta oo ay soo gudbisay wasaaradda wasiirka isgaarsiintu soo gudbiyey ra-iisul wasaaruhuna uu amray inaanu lasoo qaadno taasoo ay ay naga aqbaleen inay fiiriyaan taasoo ku saabsanayd meelo ay lahaayeen sharikadaha isgaarsiinta soomaaliyeed oo lagu burburiyey oo dhaawac iyo hanti jirtay intaba lahayd marka waxaan ku faraxsannahay in heshiiskii in isfahan fiican uuna dhex maray annaga iyo kenyaanka aan walaalaha nahay waxyaabihii aanu arrintan ku saabsan isgaarsiinta xarumahooda oo kaleeto meelaha laga dundumiyey ay yeeleen inay inay aada uga uga howlgalaan kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya danjire axmed ciise cawad toddobaadkan waxaa warbaahinta aad u qabsaday islaamar ahaantaasina hadalhaynteedu ay aad u badnayd khadro maxamuud dhicis oo ku umushay dibadda cisbitaalka bulshada ee wardhiya degmada xamarjajab ku yaalla kadib markii sida khadre ay sheegtay loo diiday inay ku dhex umasho cisbitaalka oo ay halkaasi tagtay arrintaasi ayaa waxaa ka hadlay maamulka degmada xamarjajab iyo sidoo kale maamulka cisbitaalka intuba khadre maxamuud dhicis ayaa faahfaahin ka bixisay waxaa loogu diiday in cisbitaalka gudihiisa ay ku dhasho islamar ahaantaasina keentay inay dibadda ku umusho iyo cidda caawisa marka subax habeen oo toban saac ay aheyd marka kalkaalkada markaan u tagay igu tiri wiil ay dhabeeye oo hor ii sii geeyay meesha dadmaa kuu socdaa maya aabbeyo jirina jooabeyo jirina waa dhiib ay soo raaca dhowta ama marka iga darsiisa inaa waawaawaakanaa wacaadeen ee waa soo wadi waayay markaas igu tiri hada qof kuul socod masaalada ii kacad banaanka iiga bax banaankaa laisoo saaray banaankaanu ku dhalay meeshaa laii qaaday rag ummadda meesha oo ka talisa way imaadeen beriska meesha aan i hagaajiyeen kabacdeed meel kaleeto i keeneen gudoomiyaasha oo meesha waa beri oo isoo wadeen meeshaana meeshoo kaleeto i keeneen haddaba dad kuula socon banaanka bax markaan maxaa u fahmay qofka kale kuula socda inaad lacag ka qaadeertaa mogta ana keliya daahay maxayse tahay banaanee ka socotahay lacag mahasta camal istigasa iyo bursaa u qabaa dadkan saa ugu sheegay
toddobaadkan waxaa kulanka ugu horreeyey yeeshay xubnaha baarlamaanka dalka soomaaliya kadib kalafadhiga baarlamaanka soomaaliya oo dhowaantan furmay intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka tan iyo kulanti dambe nabadgelyo